xarunta j t i oo ka mid ah xarumaha lagu bartay xirfadaha farsamada gacanta ee ku yaala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan kuwa ku yaala degmada kismaayo ayaa soo saarta dhallinyaro badan oo bartay xirfado kala duwan oo noloshooda ku maarayn kara dhallinyarada halkaasi wax ku barto ayaa ah kuwo badan oo ka dahay waxbarashada kuwa daaweyn iyo kuwa daadhexe ah kuwaas oo hadda loo tababarayo sidii ay noloshooda u maarayn lahaayeen waxaanay baranayaan xirfado kala duwan haddaba qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiya waxyaabaha ay ka bartaan xarunta j t i ee farsamada gacanta ee degmada kismaayo wax badanaa ka faa'iiday waxaan wax aanan aqoona badan iisoo kordhay sida harqaankao kaleeto farsamada harag farsamada harqaanka oo aanan garanayni marka hore waxba ka garanayn annagii dad badan annaga nala midaba maanta maasha allah alxamdulilah waxaa maanta wax ku qabsan karaan haysanaa magacaygu waa aadan cusmaan aadan oo barto kabentry waxaan ka bartaa sidoo kale in xarunta lagu magacaabo j t i waxaan u mahad celinayaa wasaaradda maaratayo waxbarashada kasoo ko waxaan u mahad celinayaa macalimiinta sharafta leh oo maaratayo si quruxda badan sida quruxda badan wax noo soo noo barayaan oo noo soo baran mar hore noo soo barayan haddana ay noo barayaan aan mahad celinaya sidoo kale wasaaraddan way mahadsan tahay anaga waxaan baranay cabentry sidoo kale waxaan sameynay waxaan ad ujeedaan waa qalabka anaga aan sameynay sidoo kale waxaa ka mid ah maktabaddan waxaa weeye maktabadda la saarto maaratayo xaafadaha yaalaan kabaha la gashto kabaha la saarto sidoo kale miisaska alaabta la saarto kursiyaashaas waxaa weeye waa kursiyaashii oo ma aragtaayo fadhiga ah sidoo kale waxaan sameynay jaranjarooyinka guriga lagu fool lahaa sidoo kale waxaan sameynay maktabad oo ma aragtaayo masaa'idaha ma aragtaayo kutubada la gashto sidoo kale waxaan sameynay miisaska hadda anaga aan ku waxbaranayno iyo kuriyasada wixii la midka ah iyo kabaryaatayada waxyaabo fara badan ayaa sameynay iyo sariiraha ayaa ka mid ah waxaan anigu sameynay so marka meesha markaan imaanayn laakiin maanan garanaynin ilaahi subxana wa tacaala ka sokow hay-adda iyo ma aragtay wasaaradda waxbarashada anigu ardaydaan ka mid ahay harqaanka si fiican baan u baranay waxaan u mahad celinaynaa haruntan waxbarashada jubbaland iyo hay-addan maalgelisay ilaahay ka sokow ayakaan u mahadnaqaynaa wax badan bay si kaa bedelay markaan imaanay waxa maan aqoonin harqaanka si loo barto ama harqaanka dharka si loo talo maan aqoonin laakiin hadda boqolkiiyo boqol si kastaba ha ahaatee xirfadaha kala duwan ee dhallinyaradaasi lagu baraya xarunta j t i ayaa ah kuwa noloshooda ay ku maareynayaan iyo weliba tanqooskooda